alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila calى اlظaalimiin salى اllahu عalى nabiyina muxamedi wعalى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira waa darsigeennii afraad ee ka mid ahaa barnaamijkeennii sifaatu alambiyaai waاrusuli fi اlqur'aan اlkariim sifaadka dhaqamada iyo tilmaamaha ilaahay uu u sheegay rasuullada iyo nebiyada uu soo diray ee rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku xusay darsigii kan ka horeeyey waxaynu si kooban uga warannay nebiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam qisadiisii darsigeennan afraad wuxuu ku saabsan yahay sifaatu nebiy llaahi nuux calayhi الsalaatu wasalaam fi lqur'aani اlkariim sifaadka tilmaamaha iyo dhaqamada wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala u sheegay nebigiisii nuux ee uu ku xusay qur-aanka kariimka tilmaamaha ilaahay uu sheegay nebi nuux aada bay u tiro badan yihiin waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamahaasi inoogu sheegay oo rasuulkeenna uugu soo dejiyey si aynu tusaale uga dhiganno oo tilmaamaha fiican aynu ugaga dayanno sida ilaahay nebigeennaba uu amray inuu ku daydo rusushii iyo ambiyadii ka horreysay ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi sifada koowaad waxay tahay ee ilaahay uu ku sifeeyey nebi nuux waa quwat اliimaani wa kamaaluh wuxuu ilaahay nebi nuux ku tilmaamo uga markhaati kacay iimaan xoog badan oo dhammaystiran inahu kaana min cibaadina almu'miniin wuxuu ka mid ahaa buuhi ilaahay nebi nuux addoommaha iyaga iimaankoodu uu dhammaystirnaa ilaahay muu odhanuun inahu kaana mu'minan muumin buu ahoo qura ilaahay ma odhan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu ka mid aha kuwa iimaanka dhammaystiray iimaanku waxa uu ka kooban yahay caqiidada qalbiga ee saxda ah iyo qowlka carabka oo ah qofku inuu ku dhawaaqo towxiidka shahaateynka inuu ku dhawaaqo iyo camal kasta oo qofka xubnihiisu ay sameeyaan oo ah camal cibaado ah oo shareecada ku soo arooray saddexdaasoo la ysku daray baa iimaan la ysku idhaahda ictiqaadu اlqalbi wa qowl lisaan wa camal ljawaarix dadkuna iimaanka waa ku kala sareeyaan oo iimaanku wuxuu leeyahay asal kamaal waajibah iyo kamaal mustaxaba asalku waa inta iimaanka u yar ee qofku uu kaga badbaado gaalnimada iyo haddii uu dhinto kuwaaritaanka naarta uu kaga badbaado ugu yaraan uu kaga mid noqonayo kuwa naarta galay ee ilaahay subxana watacaala uu odhanaya akhrijuu min annaari man kana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan naarta ka soo saara ka qalbigiisa inta u yara iimaan uu ku jiro qeybta labaad ama darajada iyo martabada labaad ee iimaanku waa alkamaal alwaajib waa iimaanka intii waajibka ku ahayd qofku inuu dhammaystiro isagoo asalkii iimaanka la yimi faralladii ilaahay u diray oo dhan inaanu dayicin wixii ilaahay u diiduu ka xaaraam yeeloo dhanna inaanu samayn haddii ay dhacdana inuu si deg dega uga toobad keeno qofkaasi iimaankii waajibkaabuu la yimi martabadda ugu sarreysa waa kamaalu iimaani mustaxab waa qofku inuu intaa hore ku daro inuu sunnayaasha sameeyo cibaadaadka sunnaha ah waxyaabaha makruuhaadka ee laga wanaagsan iyo xaaraanba yaanay ahaana uu ka fogaado waa qof darajadii u sarreysay gaadhay oo diintiisu ay dhammaystirantay marka nebiy llaahi nuux ilaahay subxana wa tacaala iimaanka uu ku sifeeyey waa iimaanka u sarreeya inahu kaana min cibaadina almu'miniin buuhi ilaahay subxana wa tacaala sifada labaad ilaahay uu sheegay nebiy llaahi nuux waa sifatu alikhlaas waa sifada ikhlaaska ikhlaasku waa shaqo iyo camal qofka qalbigiisu uu qabto waana camalka asalka u ah acmaasha kale oo dhan oo camalba qofka aan laga aqbalahayn si kastuu u badan yihi u wanaagsan yihi ilaa ikhlaas laga helo ikhlaasku waa qofka ujeeddadiisu inay noqoto uu camalka wanaagsan u samaynaya wuxuu ka tegayana uga tegayaa lilaah liibtigaai wajhi illaah ilaahay wejigiisa oo ku doonaya ilaahay raallaanshihiisa oo ku doonaya oo cidna aan ammaan iyo magac iyo maamuus aan kaga doonahayn ka mida khalqiga ee cidda qura oo camalkiisa wax kaga doonaya uu ku raali gelinaya uu noqdo allah subxana wa tacala camalka markuu samaynayo ilaahay unbaa u muuqda oo uu xusuusan yahay cid kasta oo kale araggiisa uu ka jaray qalbigiisana uu ka jeediyey waxaana yidhahdaan culimadu waa ascabu camali cala alcabd camal wanaagsan oo addoon uu qabto waa ka ugu adag in waxaad odhanaysee wanaagsan iyo waxa wanaagsan aad samaynaysaaba uu noqdo lilaah ilaahay daraaddii mid aad u samaynayso sababtuna waxay tahay bay yidhaahdeen lannahu ikhlaaska qofka uga dheef dhow oo uga muuqata ayaan jirin ikhlaaska waxaa wax lagu helayaa yowma alqiyama maalinka ilahi subxana wa tacala la hor tago ayaa wax lagu helaya laakiin qofku hadduu dadka istuso ama uu ismaqashiiyo waxaa laga yaabaa dheef adduunyo oo dhow inuu ku helo naftuna had iyo jeeraale dheefta dhow baa u muuqata indheer garad maaha waa indhow garad wey walihaada baa ikhlaaska iyo camalku in ilaahay daraaddii noqdaa aada iyo aad ay ugu adagtay nebiy llaahi nuux iimaankiisa camalkiisa cibaadadiisa dacwadiisa arimihiisao dhami kaanat lilahi subxana wa tacaala ilaahay daraaddii buu sameynayey walaqad dalla qablahum akaru اlawaliin iyaga hortood waxaa lumay buu hi ilaahay kuwii hore badankooda walaqad arsalnaa fiihim mundiriin kuwaa lumay waxaan u diray rusul u digta fandur kayfa kaana caaqibaة اlmundariin bal kuwii loo digay rusushii u digaysay maqli waaye ka dhaga adeegay cidhibtoodu say noqotay bal eegoo u fiirso ilaa cibaad allahi اlmukhlasiin waxaa kuwaa laga soo reebay addoomaha ilaahaye ilaahay uu ku arsaaqay ikhlaaska ee quluubtooda uu geliyey arrimahooda oo dham ilaahay daraaddii inay noqdaan kuwa ayaa ka mid ahaa nabiy llaahi nuux walihaada ilahay wuxuu ku xigsiiyey walaqad naadaanaa nuuxu fala nicma اlmujiibuun kuwa ilaahay uu mukhlasiinta ka dhige ikhlaaska uu ku arsaaqay ee ilaahay uu isu barax tiray waxaa ka mid ahaa nebi nuux oo ilaahay subxaana wa tacaala u dhawaaqoo baryey ilaahayna baryadiisii uu ka aqbalay maadaama ay ahayd baryo ilaahay daraaddii u dhacday arrinka saddexaad ee ilaahay ku sifeeyey nebiy llaahi nuux waa taxqiiqu اlcubuudiya waa inuu xaqiijiyey siday ahayd uu uga soo baxay addoonnimadii ilaahay uu abuuray iyo cibaadadii ilaahay uu jirsiiyey waxaynu ogsoonnahay ilaahay jinka iyo insigaba wuxuu u abuuray inay addoome ilaahay noqdaan sida rabbi subxaana wa tacaala uu yihi wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduun jin iyo insi wax kale uma abuurin waxaan u abuuray oo qura inay caabudaan yacnaa in aniga addoome ii noqdaan addoonnimadu waa laba nooc addoonnimo idiraariya oo qofku uu ku khasban yahay oo khalaa'iqda oo dhami ilaahay ay addoome ugu yihiin in kulu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati الraxmaani cabda yowma alqiyaama ilahay wuxuu tilmaamay kuwa samooyinka joogaiyo kuwa dhulka jooga dhammaantoodba yowma alqiyaama inay ilaahay hor iman doonaan iyagoo ilaahay u dulaysan addoonnimadaasi waxa wadaaga muslimka iyo gaalka waxa nool iyo waxaan noolayn mukalafiinta kuwa wax loo diray iyo makhluuqaadka kale intuba way wadaagaan bimacnaa dhammaantood ba ilaahay bay u baahan yihin weeyi oo rabbi kama maarmi karaan ilbidhiqsiyayinka yartoona rabbi baanay subxaana wa tacaala dhammaantoodba u dulaysan yihiin mar hadday fuqaraa u yihiin oy u baahan yihiin addoonnimada noocaasi ammaan laguma helo waayo maaha mid ku timi qofka ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa nooca labaad ee addoonnimadu waa alcubuudiyaة الاkhtiyaariya waa addoonku wuxuu ka tegi karo uu iska dayn karo inuu sameeyo isagoo ilaahay subxaana wa tacaala jecel oo weyneynaya amarka ilaahayna fulinaya wuxuu samayn karana inuu ilaahay daraaddii uga tago maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uu diiday addoonnimada noocaasi ayuu ilaahay ayuu addoomihiisa ku ammaanay wcibaad الرaحman اladiina yamshuuna calى اlardi hawna صifaadka ilaahay uu sheegay kuwa uu ku tilmaamay cibaad الرaحmaan allah raxmaanka addoomihiisa dhammaantoodba waa صifaat اkhtiyaariya waa صifaat wanaagsan oo iyagu ay doorteen iyadoo cid ku khasabtay aanay jirin marka nebiy llaahi nuux ilaahay wuxuu ku sifeeyey addoonnimada noocaasi ah yaعnaa kaana insaana muxiba lilaahi mucadima lahu mumtaثila liawaamiri wa nawaahih wuxuu addoon ilaahay jecel oo ilaahay weyneeye waayo cibaadada labadaas asalo ah cibaado kastoo labadaasi ay ka maqan yihiin ama qof kastoo labadaasi qalbigiisa uu ka maran yahay wax kastoo uu sameeya cibaado noqon maayo waa arkaantii iyo tiirarkii cibaadada maxabat اllahi wa tacdiimu ilaahay jacaylkiisa iyo weyneyntiisu addoon ilaahay jeceloo ilaahay weyneeya taana natiijadeedu ay noqoto inuu amarka ilaahay u hogaansamo wuxuu ilaahay faro uu sameeyo wuxuu ilaahay u diidana uu ka dheeraado marka ilaahay yihi duriyata man xamalnaa maca nuux inahu kaana cabda shakuura wuxuu ahaa nebi nuux addoon yaعnaa muxaqiqa lilcubuudiya ilaahay in loo loo adoomoobo oo loo dulloobo oo loo hogaansamo oo loo hayimo hayin loo noqdaa waata lagu gaadho sharafta adduunyo iyo maamuuska aakhiro iyo naciimka ilaahay uu dhigayba qofba qofka uu ka badsado xaqiijinta addoonnimada ilaahay addoon u yahay ayuu adduunyada kaga sharaf iyo cizo badan yihi aakhirana abaalmarinta iyo maamuuska uu helaa wuu ka badan yahay oo uu ka sareeya arinka afraad ee ilaahay ku sifeeyey nebiy llaahi nuux waa alixsaan markuu ilaahay nebi nuux ka waramay wuxuu uhi inaa kadalika najzi lmuxsiniin wuxuu ilaahay ku abaalmariyey markuu tilmaamay waxaa ilaahay uu ku sababeeyey in nabiy llaahi nuux uu ka mid ahaa kuwa muxsiniinta ah alixsaan luqada carbeed marka la eego waa aliqaan waa shayga in sidii ugu habboonayd ee ugu dhamayska tirnayd loo qabto sharciga marka la eegana ixsaanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ixsaan maca allah ixsaan uu addoonku ilaahay u sameeyo nooca labaadna waa ixsaan maca alkhalq waa ixsaan iyo wanaag addoonku uu kula dhaqmo khalqiga ilaahay alixsaan maca allah waxaa inoo fasiray nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam oo markii uu weydiiyey malaku jibriil mal ixsaan wuxuu uhi an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa inaad ilaahay caabuddo ixsaanku adoo markaa ilaahay aada caabudeyso ka dhigan mid ilaahay arkaya haddaad ilaahay arkayso oo uu kuu muuqdo markaad salaada tukanayso markaad soomayso markaad wax sadaqadaysanayso khayr oo dhan markaad samaynayso sidaad u samayn le sida ugu fiican sooma ee ugu dhamayska tiran marka ixsaanku waa inaad cibaado u samayso sida ugu fiican ee ugu dhamayska tiran xagga qalbiga iyo xagga xubnahan muuqdaba haddaad derajadaa hoos uga dhacdo waa derajada ugu sareysa taasi darajat lmushaahada baa la idhaahdaa inaad ilaahay caabuddo sidaad arkaysoo kale aada u caabuddo waa inaad ku soo dhacdo darajat lmuraaqaba orad iyada hoos ka marin darajat lmuraaqaba macnaheed waxa weeye waa inaad wanaaggii samayso oo cibaadaadkii aada gudato adiga oo og oo dareensan markaa oo xusuusan oo yaqiinsan ilaahay inuu ku arkayo fain lam takun taraahu fainahu yaraaka darajat lmuraaqaba la dhaha inaad salaada tukato adoo markaa aad tukanayso xusuusan inuu ilaahay ku arkayo se ilaahay qur-aanka inoogu sheegayba aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi الsaajidiin watawakl calى اlcaziizi الraxiim aladii yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi الsaajidiin tala saaro allaha casiiska ee raxiimka ah ee sifaadkiisa ay ka mid tahay inuu ku arko markaad salaada isu taagto allahu yaraak xataa taagnidaada qurxi oo ilaahay subxana watacaala ka xishood oo dharka aad ku tukanayso masaajidka ku imanayso ad ilaahay loo hor istaagayso dharka ugu fiican ka dhig haddaad masaajidkana usoo xidhato dharka hurdada suuqa markaad u baxayse dadka aad la kulmaysana ka u quruxda badan ilaahay subxana watacaala kamaad xishoon oo rabbi subxaana watacaala si dhaba umaad xusuusan xaaladaas si fiicanna ilaahay umaad qaabilin ila ilaahay baad qaabilaysaa markanaad tukanayse saasoo kale si fiican isu taag oo sifaadka munaafiqiinta ayay ka mid tahay qofku si caajisnima ay ku jirto oo kala janjeedha inuu isu taago markuu salaada tukanayo waidaa qaamuu ilى الsalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna الnaas walaa yadkuruuna اllaha ilaa qaliila markay salaada u kacaan waxay salaada isu taagayaan iyagoo ah kuwo uu wahsi ka muuqdo iyo caajisnimo ilaahayna subxaana wa tacaala ma xusuusnaa intaa ay salaada ku jiraan xataa hadday carab ka xusaan quluubtooda ilaahay xusi mayso waayo iimaan baan ku jirin marka ixsaanku ixsaan maca allah labadaa darajo ayuu leeyahay darajat lmushaahada oo ah inaad cibaadad u gooto sidaad ilahay arkayso o kale iyo darajat lmuraaqaba oo taa ka hooseyso ah inaad cibaadada markaad gudanayso wanaag o dhan markaad samaynayso aad xusuusan tahay ana allaha yaraaka wayuraaqibuka ilahay inuu ku arko xaalkaagana uu la socdo ixsaan maca alkhalqi waa nooca labaad ixsaan khalqiga lagula dhaqmo ixsaanka khalqiga lagula dhaqmaa wa waxay culimadu ku fasireen inuu yahay badlu nada wa kafu lada wa طalaaqat اlwaj wax allaale iyo wixii wanaagaad u geli karta ama aad u samayn karta addoomaha inaad u samayso hadal wanaagsan inaad kula hadasho waa ixsaan waxaad siin karta inaad siiso waa ixsaan talada fiican wanaagaad faraysa iyo xumaantaad ka reebayso waa ixsaan cilmiga iyo khayrka aad baraysaa waa ixsaanu ilى اkhalq oo wanaag iyo samafal aad khalqiga u samaysay wa kafu lada dhibaatada inay ka badbaadaan oo af iyo adin midnaba xaq darra aanad ugu dhibin ood noqoto muslimka islaamnimadiisu ay dhamayska tiran tahay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi muslimku yanaa muslimka islaamnimadiisu dhamaystiran tahay waa ka ay muslimiintu ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa ee macnaa xaq darra kagama hadlo wixii xaqa waa waajib waana cibaado xaq darro kagama hadlo isla markaa xaq darrana kuma dhibaateeyo oo gacantiisa dhiigooda kuma daadiyo xoolooda kuma qaato dhibaatana waxa weeyaan uguma geysto wa طalaaqat اlweji ixsaankii khalqiga loo sameynaya waxaa ka mid ah weji furan dhoolla caddayn iyo farxade ay ka muuqato inaad ku qaabisho dadka waa sifadii wanaagsanayd ee uu lahaa nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam waa kii lahaa jariir bn cabd llaahi اlbajali ma dakaltu calىa rasuuli اllaahi mundu aslamtu ilaa tabasama fii wejhi mar kastoon u galo nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam laga bilaabo markaan islaamay rasul rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuu ii dhoola cadaynayey dhoola cadayn buu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam igu soo dhoweynayey waxaa kaloo rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu yihi tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa walaalkaaga muslimkaa marka aada la kulanto ee iimaanka aad ku walaalowdeen dhoolla caddayntaad u dhoolla caddayso ee qalbi furan weji furan iyo qalbi raalliya oo wanaagsan aad tustaa sadaqadda ayay ka mid tahay sadaqadda xoolo la bixiyo qura maaha xoolo in la bixiyaa waa nooc sadaqadda ka mid a laakiin sadaqaddu way noocyo badan tahay xata alkalimatu ayiba sadaqa waa ka yihi nebigu alayh salatu slam macruuf iyo wanaag kastoo qofku uu sameeyaa waa sadaqad weeye marka nabiy llaahi nuux ilaahay wuxu uhi ina kadalika najzi lmuxsiniin oo inuu muxsin ahaa buu tilmaamay weliba ixsaanka dhamaystiray oo darajaat اdiin waa saddex alislaam aliimaan iyo alixsaan darajada ugu sareysa waa darajat lixsaan taasuu gaadhay oo xaqiijiyey oo axsana maca alkhaaliq o axsana maca alkhalq allah khaaliqa subxaana wa tacaala ixsaan buu kula dhaqmay towxiidkii buu xaqiijiyey cibaadadii buu sida ugu wanaagsan ugu dhamayska tiran uu u gutay khalqigana wuu ixsaan sameeyey waa maxay ixsaanka ka tirada badan ama ka badan ee ka mugga weyn sagaal boqol iyo konton sannadood isagoon xoolo kaga doonahayn iyo magac iyo maamuus iyo madaxtinimo midnaba inuu xagga ilaahay ugu yeedhayay oo lahaa war ilaahay oo qura caabuda oo shirkiga iyo gaalnimada ka taga oo uu dul qaadanayey oo dhibaatadooda af iyo adinba lahayd uu u sabrayey maxaana darajada ixsaanka ugu sarreysay ayuu gaadhay sifada shanaad ee ilaahay u sheegay nabiyullaahi nuux waa atawakulu cala allah wathiqatu bihi wuxuu ahaa mid ilaahay si dhaba u tala saarta tawakulku waa sidqu lictimaadi cala allah waa si dhaba qofku inuu u cuskado oo wax kastoo uu qabanayo uu qabto isagoo ilaahay isku hadlaynaya oo aaminsan inaanu arrinkaasi u suurto gelahayn xaajadiisuna aanay taabo gelahayn ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu caawiyo u suurto geliyo oo kaalmada ilaahay iyo icaanadiisa uu helo inuu qabto camal kasta iyo shaqo kasta isagoo ku kalsoon ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay xaggiisa ka sugaaya arinkaasi inuu dhammaystirmo yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaami watadkiiri biaayaati اllah facalى اllahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaakum nabiy llaahi nuux qoomkiisii markay ku dhega adeygeen ay ka soo hor jeesteen waa la hadlo wuxuu yihi horjoogganaan idin hor joogo aan idin hor taaganay hadduu idin dhibay xusuusintanaan ilaahay aayaadkiisi idin xusuusinaya hadday idin dhibtay facala llaahi tawakaltu anigu tiro badan iyo xoog iyo aftahanimo iyo xoole iyo xeelado kale iyo intaa midnaba isku hadlayn maayo waayo intaasi haddaanay taageerada ilaahay la socon intaasi midnaba waxba ma qabato ilaahay baan anigu isku hadlaynaya ilaahay oo qura ayaan anigu tala saartay fa calى اllahi tawakaltu arrinkiina o dhan bal haddaba isu keena iyo shuraakadiina oo dhan isu keena uma laa yakun amrukum calaykum humna oo aniga bal wax iga qaada bal wax iyeeleya awooddiina oo dhan intaad isu keentaan arrinkiinu yaanu ku dambaynun midaad idinka laftiinu dib uga murugootaan uma qduu ilaya walaa tundiruun aniga waxa weeyaan ii dhameeya oo haybe kaadkaadinina bal u fiirso quwata tawakulihi calى اllah isagoo ilaahay si dhaba u cuskanaya oo ilaahay nasrigiisa inuu helayo ku kalsoon oo rajada ilaahay subxaana wa tacaala si xoogan u qaba rajada ilaahay uu ka qabo iyo farajkiisa iyo nasrigiisa ayuu qoomkiisii oo dhan u babacdhigo uu yidhi bal way kale keliday baan ahaye laakiin ilaahay baan subxana wa tacaala cuskanayaa oo qof kastoo ilaahay subxana wa tacaala uu la socdaa cid walba isagaa u badan ka badan cid walbana isagaa ka xoog weyn cid walbana isaga ayaa ka adkaadee bal waa tana wax iga qaada buuhi taasi waxay tusinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala mid si dhaba u tala saarta inuu ahaa nabiy llaahi nuux dadka bani aadamka waxaa aada ugu badan asbaabtan maadiga ay arkayaan inay had yo jeer aale isku haleeyaan oo taasina ay sababto inay galaan fii kafla can illaah ilaahayba inay iska ilaabaan oo mar allaale marka arrin la soo dariisto waxa u horeeya ay ka fikirayaan uu noqdo waxa ayaa wax ka qaban kara kumaad ula tagtaa kumaa madaxa kumaa sheekha kumaa maalqabeena hadduu xanu yimaado kuma ayaa dhakhtara isaga iyo xaaskiisu haddii ay safgaro waayaan odayaasha reerka taloyaa ugu muhiimsan oad u sheegtaa oo idin dhex gala waxyaabaha maadiyaadka adduunyada ku saabsan xoolahooda xeeladooda kale ayaa inta badan dadku isku hadlayaan laakiin qofka muuminka ee iimaankiisa uu dhamayska tiran yahay marka koobaad asbaabta shareecadu may diidin xalaasha ah laakiin asbaabtu waxay ka dambaysaa tala saaradka ilaahay ilaahay buu subxana wa tacaala marka koobaad tala saaranaya oo uu isku hadlaynayaa oo uu cuskanayaa oo xaggiisa uu ka sugayaa nasriga iyo farajka iyo dhibaatada ilaahay subxana wa tacala inuu ka difaaco arrinka lixaad ee ka mid ah sifaadka nabiy llaahi nuux ilaahay ku sifeeyey waa kahratu shukr illaah wuxuu aha mid ilaahay subxaana wa tacaala in badan umahadnaqa kaana kahiira shukri lilah mid ilaahay kumu sifeyn mid ilaahay umahadnaqa inuu ahaa oo qura wuxuu ilaahay ku sifeeyey shukrinaq fara badan inahu kaana cabda shakuura wuxuu adoon addoonnimadii xaqiijiyey shakuuranna ay kaiira shukr shakuur waa facuul siiqadaasina waa siiqatu mubaalaga oo kahratu shukri bay tusinaysa in mahadnaqu ilaahay u mahadnaqaa oo aada iyo aada u tiro badnaa hadda iyada oo markaa qoomkiisii ay ku dhaga adeygeen oo dacwaddiisii badankoodii ay aqbali waayeen intaana ay ku jeesjeesayeen oo ay caayayeen ay aflagaadaynayeen hoosna ay u eegayeen oo ay xaqirayeen dhibaato fara badanna uu kala kulmay ayuu haddana ilaahay subxana wa tacaala in badan u mahadnaqi jiray qofka muslimkaa yashkur ullah calaa kulli xaal xaalad walow ku jiraba ilahay buu mahadnaqa waayo dhibaatooyinka haysta mar walba waxaa ka badan nicmooyinka ilaah u haysto hadda warkaa hoosta ka xariiqa dhibaatooyinka ku haysta mar walba maxaa ka badan nicmooyinka ilaahay aada haysataa ka badan mar walba walihaada ilaahay subxaana wa tacaala mar walba wuxuu xaq kugu leeyahay inaad umahadnaqdo xataa dhibaatada lafteeda hadduu ilaahay ku waafajiyo inaad u sabirto ood ilaahay subxaana watacaala sabirkaa kaga ajar doonto iyada lafteeda ayaa nicmoa dhibaatada lafteedu dhinac bay nicmo ka noqon karta waxaa dhici karta in dembi lagaaga dhaafayo dhibaatada oo ilaahay dhibaatadan uu kugu saliday siduu kuugu dembi dhaafo ama derajo kor lagugu qaadayo waynu ognahy nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam uu xanuunsan jira xumadda qabataa mararka qaarkood waxay ahaan jirtay xumad aada u daran inii uacaku kamaa yucaku rajulayni minkum labada qofa idinka idinka mida ama labano idinka idinka mida sida loo xumadeeyo ama xumaddu ay u qabatay ii qabataa bu rasuulku alayh slat sl maanaa xumadda anigay qabataa way ka badantay idinka idin qabata waa ka rasuulku yihi ashadd الnaasi balaa-an alambiya uma alamhal falamhal dadka balaayooyinka iyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka u dareen ay ku dhacaan waa nebiyada waxaana markaa dhibaato dadka ay ugu kala badan tahay se ilaahay ugu kala dhow yihiin markaa ilaahay addoomiy si ugu wanaagsanaaye ugu dhowaa muxuu dhibaatada ugu badiyey liyarfaca lahum darajaat wasu ilaahay darajooyin kor uu ugu qaado marka hadda u fiirsa musiibada lafteedu haddaad dhinac kale ka eegto maxay noqon kartaa nicmay noqon karta haddii lagugu dembi dhaafo haddii darajo kor lagugu qaado musiibada lafteeda u fiirso ta adiga kugu dhacday kuwa ka waaweyn baa jira oo adiga ilaahay uu kaa badbaadiyey oo addoomo kale ku dhacay iyada lafteedu miaanay nicmo ahayn kuwa waaweyne hadday kugu dhici lahayn ka hor lihaada baa rasuulkeenu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi اnduruu ilى man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilى man huwa fowqakum fadalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat اllahi calaykum marka nicmooyinka adduunye laga hadlaayo diinta iyada cidda kaa saraysaa la eega cilmiga iyo cibaadada iyo khayrka iyo toosnaanta cidda kaa saraysaa la eega si aad ugu dayato oo aada u hiigsato ilahi waa ka hi wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun iyo fastabiqu lkhayraat laakiin nicmooyinka adduunye rasuulku muxuu yihi cidda idinka hooseysa eega caafimaadka cidda kaa hooseysa eeg cuudka cidda kaa hooseysa eeg caruurta cidda kaa hooseysa eeg axwaashan adduunye nicamkeedoo dhan cidda kaa hooseysa eeg cidda kaa saraysa ha eegin haddaad cidda kaa saraysa eegto xasad baa ku geli kara kaad xaasido waxaa ku geli karaa nicamkii ilaahay adiga uu ku siiyey markaad aragto kuwa aanad adigu haysanoo qofkaasi uu haysto inay kula yaraadaan oo dabeetana mahadnaqi ilaahay subxana wa tacaala aad ilowdo walihaada rasuulku wuxuu yidhi cidda idinka hooseysa inaad eegtaan waxaa ku jirta amaba se faa'iidadeedu ay tahay inaydaan yaraysan nicmada ilaahay subxana wa tacaala uu idin siiyey sidee ilaahay loogu mahadnaqa kayfa nashkuru allah subxana wa tacaala culimadu waxay idhahdaan shukrigu yakuunu bilqalb wa bilisaan wa biljawaarix shukrigu ma aha in afka laga idhaahdo qura shukru lilah ama markaa ilaahay nicmo u ku siiyo alxamdu lilah taas waa qeyb shukrigii kamid iyo mahadnaqi laakiin mahadnaqu intaa waa ka ballaadhaya mara koobaad ilahay baa qalbiga looga mahadnaqa sidee baad ilahay qalbiga uga mahadnaqaysaa waa alictiraaf biannahu ancama calayk waa inaad qirto qalbigaagu uu qiro ilaahay subxaana watacaala inuu kuu nicme ka kuu nicmeeye u yahay wa nisbat الnicami ilaa musdiha nicmooyinkana inaad u tiiriso allah subxaana watacaala ku siiyey oo meel kale aanad u tiirin shirkul asqarka ayay ka mid tahay dadka carabka ka gala qofku nicmooyinkii dhacay ee ilaahay uu siiyey inuu makhluuqu u tiiriyo tusaalahaan uu idhaahdo darawal xariifi haddaanu gaadhiga wadin waanu haligmin waanu haligminay waanu halaagsami lahay naakuude aada u fiican baa doonta nagu wade waanu qarqoomi lahay haddaanu waashmaanku joogi lahayn xabad lagagama tageen bakhaarkayga in la jabsadaa la isku daya dhakhtar aada u fiican baan la kulmaye haddaanu dhakhtarkaa la kulmi lahayn xanuunka waan ku dhiman lahaa bal hadda u fiirso nicmooyinkii ilaahay uu siiyeyba wuxuu u tiirinayaa makhluuq buu tiriya marka koobaad qofku waa inu nicmada ilaahay u tiriyo mar labaadka ayuu sheegi karaa wixii nicmadaas sabab u ah waa gafla can illaah aada aaminsanaantidba inuu ilaahay nicmada ku siiyey laakiin xagga carabka makhluuqa marka koobaad ha u tiirina khaaliqii ku siiyey u tiiri kadib waxa weeya wixii sabab aad sheegayso sheeg waxaa kaloo ilaahay looga mahadnaqa carabka waa nicamkan ilaahay uu ku siiyey sababteeda ilahay inaad ammaanto an tuniya calى اllah ood ilaahay subxaana watacaala u mahad celiso ood nicmooyinkii aanad qarine aada sheegto wa ama binicmati rabbika faxadid haddii lagu ha war nin ilaahay uu ku nicmeeyo xoolaad haysataa ood haysatana haddaad tirahda ka war waxa ma hayo wallahi berisku manka adaga nicmadii ilahay baad dafirtay soo ma mahadnaq maaha taas waxaa kaloo ilaahay looga mahadnaqaa xubnaha oo camal kasta oo wanaagsan oo ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay raalli gelinayood samaysaa waa mahadnaq salaadu waa mahadnaq oo soomku waa mahadnaq oo xajku waa mahadnaq oo zakadu waa mahadnaq oo birulwaalideyn iyo wanaag oo dhami waa mahadnaq waa ka ilaahay yihi icmaluu aala daawuuda shukra daawuud iyo ciddii raacday camal sameeya mahadnaq aada ilaahay umahadnaqaysaan awgii marka saddexdaasi oo la ysku daray ayaa shukri la ysku idhaahda waa kii lahaa shaacirkii ama ninkii gebiyayey shukriga xubnaha qabtay ka waramayey afaadadkum unacmaau minii halaaثata yadii walisaani wاdamiir اlmuxjaba nicmada iyo wanaagga aada isiisaan ee aada ii gashaan saddexba inaan idinka mahadnaq uu idiin faa'iideynaya gacanta waa xubnihii buu ujeedaa carabka iyo adamiir almuxjaba oo qalbiga ah saddexda waan idinka mahadnaqayaa intaa hadhay sifaadka nabiy llaahi nuux waa tiro badayin insha allah darsiga soo socdaynu ku qaadan wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira